kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan wacad ku maray in dowladdiisa ay la dagaalami doonto musuq maasuqa isagoo uga digay bulshada inay difaacaan ama ay gacan siiyaan kuwa xadaya hantida dadweynaha isagoo khudbad ku aadan munaasabadda ciidda shacabka u jeediyey ayuu xasan sheekh maxamuud sheegay in kooxda al-shabaab iyo kuwa musuq maasuqa samaynaya ay isku mid yihiin islamarkaana ay isku si uga hortegayaan dowladda soomaaliya ma ogolaanayso in waxa yarkaa ee gabadha jidka shaahiga ku gadda sokorta rubaca sokorta ay soo gadatay cashuurta laga qaaday in nin inta jeebka ku shubto uu la baxsado ballan ilaahayaan dadka soomaaliya hortiisa ku gelayaa marna inaan la ogolaanayn raallin aan naga noqonin war ka joog ha ku garabsiinin nin tuuga ha la soo safanin waa tuug tuugga qof xadaa roon tuugga ummad xaday lalama safan karo tuugga ummadda xaday ummadow xaday islaantaas maskiintaa ee koobka shaahiga gadayso ninka qaraha jidka dhinaciisa ku gadayo bajaajlaha mootada jidka muxuu ah ku wato oo muxaan ku irahday kirada muxuu ah bajaaj usoo kirayso ilmihiisa ku irsaaqayo lacagta laga aruuriyo ninka raba inuu inta qaata daara ku dhisto ee nairobi apartments uga gatay istanbul uga gatay adduunyada ku waxeeyo maya maya walaal ma dhacayso ma dhacayso ilaha idankiisa subax subaxyada kamida gurigaaga ha uga soo libisanin ninkaas tuugga inaad difaacdid maxaa loo xiraa maxaa loo haystaa maxaa loo ceebayna maxaa loo karaam waa la ceebaynaa waa la karaamo tiraa wuxuu mudan yahay sharaf iyo karaamo iyo heybadana ma laha ninka alla ka cabsan waayna sharaf ma leh xatooyada xoolaha dadweynta waa xaaraan waa xaaraan waa xaaraan dhaqanka suuban ayaa tilmaamayo tuuggu inaanu dadnimo lahayn weligeed waa la ceebi jiray waa tuuggiyaa la dhihi jiray wiilkii tuuggu dhalay gabadhii tuuggu dhashay xaaskii maxaan ku iraha naagti tuugga waayaa la dhihi jiray maantana waa ku faannaa soo waxu qabsada ma aragtay muddadii yareed uu joogay meel dhaadhacle igey dekada igey immigrationka hala igeeyo cashuurta degmada hala ii dhiiba inta hala ii dhiiba meel lacag lagu qaadaa ninka raadinaa waa tuug nin ummadda u shaqayn raba ma aha ninka shabaabka ee na qarxinaaya ee kan tuuggaha cashuurta xadaayo nooma kala sokeeyaan isku si aan ula macaamilaynaa isku qiimiya agteenna ka leeyihiin kama sokeeyo cashuurta ninka xaday kan maxaan ku afar iyo tobanki oktoobar maxaan ku irahday zooba dadka ku qarxiya kama sokeeyo waalidiintii iyo ardaydii safka ugu jirta shahaadada inay ka soo qaataan wasaaradda tacliimta kii qarxinaya kama sokeeyo
dhinaca kale golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa talaadadii lix bilood oo dheeraad ah u cusboonaysiiyey joogitaanka ciidamada admis ee soomaaliya laakiin ansixiyey qorshe ay si tartiib tartiib ah uga baxayaan dalka ilaa laga gaaro inay gebi ahaanba ka wada baxaan ciidamada midowda afrika oo mar horeba bilaabay kabixitaanka soomaaliya ayaa waxaa la siiyey ilaa dhammaadka setembar si ay dalka uga baxaan saddex kun oo askari oo kale oo dheeraad ah golaha ammaanka ayaa bishii abril ee sanadkii hore ansixiyey in howlgalka amisom oo la aasaasay laba kun iyo toddobadii lagu bedelo admis lana siiyey awood dheeraad ah oo ay kula dagaalamaan al-shabaab admis oo ka kooban sagaal iyo toban kun oo askari iyo saraakiil boolis ah ayaa waxaa qasab ah in la yareeyo ilaa si dhammaystiran looga saaro dalka dhammaadka laba kun iyo afar iyo labaatanka iyagoo si tartiib tartiib ah awoodda ugu wareejinaya ciidamada soomaaliya si waafaqsan qaraaradii hore ee golaha ammaanka admis ayaa dhowr maalin ka hor bilowday inay laba kun oo askari ka saaraan soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa idana sheegtay in ciidamadeeda ay diyaar u yihiin inay amniga dalka kala wareegaan howlgalka midowda afrika ee soomaaliya oo joogay tan iyo laba kun iyo toddobadii laakiin qaar ka mid a falanqeeyayaasha arrimaha amniga ayaa aragtiyo kala duwan ka bixinaya wakhtiga kooban ee haray inuu ku filan yahay in soomaaliya ay si dhammaystiran ugu diyaar garowday mas-uuliyad kala wareegidda ciidamada admis wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa arrimahaasi ka wareystay agaasimi ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa cabdisalaan guuleed
waa wakti dheer markii si loo fiirsho markii gurguurashadii soomaaliya iyo maaragtay inta admis hore u joogta waddanka la fiirshay iyo inta soomaaliya issoo tarkaiyo isku filaashaha ay gaarta la fiirshane waa wakti aad u yar marka waxaan isleeyahay soomaaliya in ay daboosho meeshii ay ku aadaneed admis saddex iyo tobankii sanee lasoo dhaafay tuhun iyo iyo maaragtay shaki weynaan ka qabaa inay dabooli karto soomaaliya sababo jira dartood fursado badanaa muuqanaya ayay qabaan dad badan oo dhanka dawladdan ay ugu horeyso marka maxaa gaar ahoo hadda admis ay haysaaho aada walaac u muujinay admis mar kasta sanad ayaa loogu daray qorshuhuna wuxuu ahay admis weligeed laba sanoo isku xigta looguma maaragtay joogitaankeeda looma dheeraynin macnaheeduna waxay ahayd soomaaliya diyaar garow inaad waddankaada amnigiisa la wareegto mar kastana waa loo sheegi jira soomaalida dhaqaalaha admis lagu baxshana culays weyn ay ku ahayd adduunka soomaaliya taageeraya ilaa markii ugu dambeysa hadda ay marayaan inay dhahaan ma dhiibi karno kumana filin inaan dhaqaalihii sii wadno soomaaliya marka waxaa la rabay dowladihii soo maray inay maalinba diyaar garowgoodu meel soo gaaro oo waxaysan noqonin warqado lagu kala wareegaye soomaaliya ay noqoto dowlad u diyaar garowday inay la wareegto wadanka oo admis kala wareegto runtii markii awoodda cududa ciidan ee soomaaliya dowladnimadeedu ku tiirsan tahay markii la fiirsho waxaa la dhihi karaa admisa qeybta ugu badan iskale ilaa sideed gobol ayay admis maanta maamulada ka jiraa oo ay ku taagan yihiin baay iyo bokool admisay ku taagan yihiin oo meelaan admis joogin maamul kama jiro gobolka gedo kama jiro meelaan admis joogin maamul dowladeed kama jiro marka jubbooyinka oo kale meelaan admis joogin maamul kama jiraa la dhihi karaa marka waxa weeyaan ciidanka baaxadda intaas la eg le awoodda intaas la eg ama ku tiirsanaanshaha intaas la eg soomaaliya oon ognahay sida tabarteedu intay la eg tahay iyo maar diyaar garowgeeda aan soo aragnay saddex iyo tobankii sane ee waddankan aan joognay ee admis ay maar security lagu tiirsanay waxaan is leeyahay deg deg baa jira waxa soomaaliya isku halaynaysana ma aqaano marka ma ahan inay dowladda soomaaliya isku halayso ama anaga lafteennu dee lala hiyi kaco firxadkii iyo orodkii macaawisley in loo arko soomaaliya inay isku filaan marka laga hadlaya farsamo ahaan admis maxay hadda gacanta ku hayeen ma ma howlgalkay dagaalkay ka qayb qaataan shaqaday hayeen hadda maxay ahayd waxaan ka hadlaynane ma ahan ciidan keliya ciidanku qeyb yar ayay ka yihiin markii laga hadlayo la dagaalanka al-shabaab markii laga hadlayo dowladda iyo ku-tiirsanaanta awoodeed iyo meelaha laga rabo soomaaliya inay buuxiso waxaa laga rabaa admis waxay u joogtaa ciidan ahaan ay u joogtaa maamul waxay leedahay oo military oo isku xiran waxay leedahay leadership waxay leedahay dhaqaalo badan iyo aalad xoogan oo oo shabaabka xoogan ay haysataa intaasba admis way la tegi doontaa yani hubkeeda waa la tegi doontaa dhaqaalaheeda way la tegi doontaa soomaalida haddaad fiirso xeryaha soomaalida ee dhegarabka ag dhisan ciidamada admis meelaha ay degan yihiin waa kaalmo bayska iyo cududa lagu tashanaa meel kastoo ciidan jooga waxay ahaayeen ciidanka admis kaasi waxa uu ahaa agaasib ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa cabdisalaan guuleed oo u warramayey cabdulqaadir maxamed cabdulle dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa nagiintaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo